bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlambiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii boqol iyo sideetanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum safxada saddex boqol iyo saddex iyo soddon cumrat lqadaa cumradii qadaha ee lasoo qadaynayay cumradu afar magac bay leedahay cumrat lqadaa waa la yidhaah cumrat lqadiyana waa la yidhaah cumrat lqisaasna waa la yidhaah cumrat sulxina waa la yidhaah afartuna waxay micnaheedu ku wada wareegayaan maadaama tii hore oo cumratulxudaybiya rasuulka iyo muslimiinta ayna soo cimraysanin oo xudaybiye ay kusoo xalaaloobeen heshiiskii xudaybiyana halkaa lagu soo galay sanadkii dambena loo ogolaaday sidii heshiiskii sulxu xudaybiya kusoo aroortay yaa intaasoo micno ay leedahay mar waxaa weyaan sulxo cumro la qadaynayo midna midna waxaa weeyaan waa qisaas oo waxa weeye mid baana laga diiday tii kalea loogugu qisaasaya alcamalu bilmithl midda kalena waa asulxu waa heshiis heshiis bay ku timid marka micnahaas oo dhan bay leedahay qaala alxaakim wuxuu yidhi xaakimka weyn caalimka weyn ee xaakim la yidhaahdo wuxuu yidhi annaysaburi tawaatarat alakhbaaru wararku waxay si aan kala go' lahayn isaga soo daba dhaceen saasaa la dhihi karaa tawaaturka waxaa la yidhaah waa mustalaxu alxadiid waa war ay sheegeen dad tiro badan oo tiro badan oon is ogeyn oo tiro badan oo ay suurtagal ay marnaba ayna suurtagal ahayn inay been ku heshiiyaan warka ay sheegaan baa laydhaha yaa tawaatur la ydhaha marka laga hadlayo cilmiga cilm mustalax alxadiid marka laga hadlayo iyo cilmu alakhbaar iyo waa tawaatur marka waa wax la hubo inay sidaas sidaas ahayd la hubo weeye tawaatarat alakhbaaru akhbaarta iyo riwaayadaha iyo wararka ku soo arooray waxa weeyaan waa iska soo daba dhaceen ilaa ay ka gaadhaan xaddi tawaatur annahu rasuulku sala allahu calayhi wasalama lamaa markii halla uu bishay dulqicda bisha dulqicda la yidhaah markay bilatay amara wuxuu amar ku siiyey waa sanadkii toddobaad ee hijrada amara wuxuu amar ku siiyey asxaabahu rasuulka asxaabtiisa an yactamiruu inay cumraystaan qadaaan qadaa-a cumratihim cumradoodii hore iyadoo la qalaynayo tii dhexda lagu dhiciseeyey wa anlaa yatakhalafa inuusan ka hadhin cumradan minhum asxaabtiisa axadun cid oo shahida alxudaybiyata xudaybiye xaadirtay ciddii shahiiday maahane fa kharajuu way soo baxeen asxaabtii xudaybiye xaadirtay iyo baycat ridwaan ilaa man istashhada qofkii shahiidnimo ku geeriyooday maahane wa kharaja macahu rasuulka waxaa la soo baxay oo soo raacay aakharuuna kuwo kale muctamiriina iyagoo a kuwa cimraysan fa kaanad waxay ahayd ciddatum tiradoodu alfayni alfayni laba kun siwa nisaa'i wasibyaani haddii laga reebo dumarkii iyo carruurtii la socday wastakhlafa cala almadiinati magaalada madiina wuxuu uga tegay rasuulka sala allahu caleyhi wasalam si uu dadkan u tukiyo una sii maamulo curayf ibn alabdac nin layidhaha addayli markasta town culimmadu maaragtay waa laysu khilaafaa sida badan ow abaa ruhm alkhifaari nin layidhaha ruhm alkhifaari dar ma ah abaa ruhm alkhifaari wasaaqa rasuulku wuxuu horu kaxaystay sittiina badana lixdan gool gool waxaa la yidhaha hasha hilibka ah wa jacala calayha wuxuu ka wuxuu wa jacala wuxuu ka dhigay calayha xoolahan inuu kaxeeyo uu xanaaneeyo ileen maka iyo madiina shan boqol oo kilomitr baa u dhexeyso dhul yar maaha waa idinla sahlan tahay yani qofka markaas saas loo maqlo intaa shan boqol oo kilomitr waa muqdisho iyo meel ku dhow uun maxaan ku idhaha cadaade iyo meelahaas shan boqoloo kilomitr wax sahlan ma ah waa dhul ilaahaynu ogyahay oo weliba lama degaan ah marka xoolaha inuu sii kaxeeya waxaa madaxa looga dhigay naajiya ibnu jundub al aslami nin la yidhaah wa axrama rasuulku wuxuu xidhay lilcumrati cumro ayuu xidhay min dilxulayfa meesha dulxulayfe la yidhaahdo ayuu ka xidhay dulxulayfana waa marka waa miiqaadka makaaniga ah ee reer madiina walaba labayk allaahuma ayuu yidhi walaba almuslimuuna muslimiintuna labayk allaahuma ayay dhaheen macahu isagoo iyagoo rasuulka la jira wa kharaja wuu la baxay rasuulku markan mustacidan isaga oo u diyaar garoobay yuu wuxuu la baxay bisilaaxi hub iyo walmuqaatala iyo nimankii dagaalamayay khashyata baqid uu ka baqayo daraaddeed an yaqaca inuu ka dhaco min qurayshin quraysh xaggeedu qadrun dhagar iyo ballankabax iyo khiyaano marka hubkii oo buuxa waa la qaatay falamaa markii balaqa uu gaadhay rasuulku ya-juj meel la yidhaahdo ya-juj meel la yidhahdo markuu gaadhay wadaca waxaa la dhigay al adaata hubkii kullaha dhammaanteed hubkii badankiisa waa la dhigay waxaa la dhigay marka muxuu yahay hubkii qaar baa lainoo sheeg sheegayaa uun waxaa la dhigay kow alxajafa baa la dhigay alxajafa ayaa la dhigay alxajaf waxaa la yidhaahdaa waa nooc gaashaan ah alxajaf waa nooc gaashaan ahoo maqaar ka samaysan maqaar ayuu ka samaysan yahay alxajaf waxaa kaloo la dhigay walmijaana baa la dhigay waa gaashaan kale oo bir ahoo weyn oo qofka dagaalyahanka oo dhan uu ku gaban karo kulligii marka waa waa nooc kale wanabla iyo leebab iyo falaadhihii war rimaaxa iyo warmihii intii oo idilba waa la dhigay wa khalafa calayha hubkaa ilaalintiisa wuxuu rasuulku uga yimid uu madaxan uga dhigay nin layidhaahda aws ibna khawli al ansaari fii mi-atay rajulin laba boqol oo nin oo waardeeyay hubkana waa looga soo tegay wa dakhala magaalada maka ayuu galay rasuulku bisilaaxi raakibi qof musaafirun hubkiisii oo laysku ogaa oo ah asiyuufi saafihii oo filqurabi galkooda ku jira wa kaana wuxua rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama cinda dukhuuli magaalada maka markii uu galayay raakiban mid fuushan calaa naaqatihi hashiisii alqaswa la dhihi jiray waalmuslimuuna iyagoo muslimiintuna mutawax mutawashixuuna ay haneedsan yihiin as-suyuufa seefahoodii nin walba seefta dabadeeda ayuu saa u hayaa iyadoo galkeeda ku jirta muxdiquuna iyagoo isku soo gadaamay birasuulillaahi rasuulka ilaahayna uu dhexda uga jiro oo ay isku soo gadaameen yulabuuna iyaga oo labeyk allaahumada haya wa kharaja almushrikuuna mushrikiintii waxay ka baxeen magaalada ilaa jabali qucay qicaan ayay u baxeen aljabali buurtaasoo alladii kaasoo fii shamaali lkacbati kacbada waqooyigeeda ku yaala marka way fiirsanayaan liyarow say u arkaan almuslimiina muslimiinta waqad qaaluu waxay yidhaahdeen mushrikiintu fii maa beynahum dhexdooda iyagoo muslimiinta xamanaya waxay dhaheen innahu sheekadu waxay tahay yaqdumu calaykum waxaa idiin soo gelaya oo idiin imanaya wafdun niman marti ah kuwaasoo waa rasuulka iyo ragga la socda wahanathum ay wiiqday oo dhulka dhigtay xumaa yarib qandhadii yarib dad wada bakhtinaya oo naf lahayn oo sakaraada idiin imayadheen tii wuu maqlay rasuulku sala allahu calayhi wasalam fa amara annabiyu nabigu wuxuu amray sala allahu calayhi wasalam asxaabahu asxaabtiisii an yarmuluu inay gucleeyaan ama rucleeyaan labadaaba soomaalidu way tidhaahdaa waxa weeye waa orod aan weyneyn orod aan weyneyn oo tallaabada la gaabinayo dhulkana lagu celinayo oo aan maaragtay orod weynna ma aha darandoorina ma aha meeshii aada lugta ku garaacayso marka waa rucleyn waa la yaqaan al ashwaada wareegyada athalaathata ee saddexda ee horeba inay inay rucleeyaan ama gucleeyaan yani toddoba goor baa yaa la dawaafayaa soo maaha isagoo laga bilaabanayo rugn rugn lxajar ama rugn lyamaani laga bilaabayo marka saddexda horeba waa la gucleeyaa haddana waa sidii wa an yamshuu inay socdaan marka la yimaado maa bayna aruknayni labada rugni dhexdoodana markay yimaadiinna ay lugeeyaan walam yamnacahu uma diidin rasuulka sala allahu calayhi wasalam an ya'murahum inuu amro an yarmuluu inay rucleeyaan al ashwaata kullaha toddobada wareegba ila alibqaa'a calayhim muslimiintu u turay waa turid markasta waa naxariis rasuulka sala allahu calayhi wasalam wa inamaa wax kale maahama amarahum rasuulku wuu amray asxaabta bidaalika arrintaa oo inay rucleeyaan ama gucleeyaan liyara almushrikuuna nimankii mushrikiinta ee daawanaya si ay u arkaan quwatahu xooggooda wixii la sheegayey inaan waxba ka jirin haddana sida kale kama amarahum rasuulku wuxuu amray asxaabta bilidibaaci idibaac waxa la yidhaahdo oo ah jeeni qaarsi jeeni qaarsi ruuxii miyi un tegay baa garanayo waxa weeyaan waxa weeyaan laba go' baa la sitaa hadda soo maha go' hoos lagu xidho oo gunti ah iyo kii kore kaa kore labadiisa dhinac baa la isku xidhi laba dhinac go' soo laba daraf ma leh labada dhinac baa la isku xidhayaa markaasaa qoortaa lasoo sudan markaasaa waxaad soo sudhanaysaa dhinaca midigta ah dhinaca midigta aada bannaynaysaa garabkaaga midigta ayaa bannaanka yaa imanaya ee labadii darafee isku xidhnaana waxay aadayaan garabka oo bidixda ayay aadayaan gacantan bidixda ayaad ka laalaadinaysaa markaasaa waxaa kuu bannaanaanaya xoogga ninka meesha uu ku jiro oo ah cududiisa cududii baa la bannaynaya taana idibaac baa la yidhaha ay an yakshifuu inay banneeyaan ay marada ka qaadaan almanaakib alyumna garabyadooda midig oo wayadacuu ay dhigaan darafay alridaa'i go-a kore labadiisa daraf cala alyusra garabka midigtaa ama gacanta midigtaa laga laalaadiyo waxaa la yidhaha midaas waxaa la yidhaha garwaaxsi may garwaaxsi lama yidha waxaa la yidhahdaa jeeni qaarsi jeeni qaarsi wadakhala wuu galay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam makata maka wuxuu kasoo galay min athaniyati gosha karinkaan ujeedaa allatii karinkaasoo tutlicuhu ka bixinaysa cala aljaxuuni meesha jaxuun la yidhaha waxaa naqaano maaha waqad wasa waqad safa wuu saf waqad safa way safteen dheh almushrikuuna mushrikiintana way safteen yanduruuna ilayhi iyaga oo fiirsanaya rasuulka falam yazal rasuulku iskama bedelin an yulabbiya inuu labayka allaahuma dahayo xata stalama ilaa uu ka taabsada arrukna xajaral aswadka bimuxajanihi qayndaraantiisa uu ku taabto gacanta ma soo degin hashiisuu fuushanaa qayndaraan uu watay ayuu ku taabtay qaydaraan waxaa la yidhaahdaa ama bakoorad waa ul madax qalloocan leh ul madaxyadu saa u qallooco qaydaraan baa la yidhaha uma markaa kadib taafa wuu tawaafay wa taafa almuslimuuna muslimiintana way tawaafeen wa cabdullaahi bnu rawaaxa isagoo cabdulaahi bnu rawaaxana beyna yaday rasuulilaahi rasuulka ilaahay hortiisa yartajisu uu qaadayo mutawashixan bisayfi isagoo seeftiisa haaneedsaday wuxuu leeyahay khalluu khalluu bani lkufaari can sabiilihi khalluu fakulu lkhayri fii rasuulihi yaa rabbi yaa rabbi inii mu'minun biqiilihi inii ra'aytu alxaqa fii qabuulihi biana khayra alqatli fii sabiilihi alyowma nadrubukum calaa tanziilihi darban yuziilu alhaama can maqiilihi wayudhilu alkhaliila can khaliilihi isagoo oo qaadaya maaragtay nashiidkaas ayuu rasuulka hor socday khalluu ka wareega wey bani lkufaari ilmo gaalaadow ka wareega can sabiilihi rasuulka hortiisa ka wareega oo meeshaad ku dhibi jirteen soo maaha khalluu ka wareega hortiisa ka wareega fa kullu lkhayri khayr waliba khayr oo dhani fii rasuulihi rasuulkiisa ayuu ku sugan yahay rabbigiisu u jeestay wuxuu yihi yaa rabbi rabbigo inii anigu mu'minun mid rumeeyey baan ahay biqiilihi waxa uu leeyahay hadalkiisa ama qur-aan ha ahdo ama xadiid ha ahaado wax alla wuxuu sheegay rasuulku kii rumeeyey baan ahay ta kale inii anigu ra-aytu waxaan arkay alxaqa xaqa ayaan waxaan ka arkay fii qowlihi hada- fii qabuulihi inaan aqbalo midda kale waxaa kaloon ogaaday bianna khayra alqatli dil la istilo ka ugu khayr badani fii sabiilihi rasuulka jidkiisa oo islaamka ah inuu yahay wuxuu yidhi alyowma maanta qureyshay nadribukum waanu idin garaacaynaa oo waan idinku laynaynaa haddaad haddii loo baahdo darbigu hadda boqol macnood bu iska macnaya kii dagaalka oo keliyata maaha maanta dagaal mamnuuc weeyaanbe laakiin waxaa weeyaan eh, madaxaan idinka kawinaynaa oo runtaan idiin sheegaynaa oo waka aan soo gallay calaa tansiilihi qur-aanka qur-aanka ayaan idinku darbinaynaa qur-aankii baan idinku dul aqrinayaa aad diidi jirteen inaad dhegaysataan darban garaac oo yasiilu lhaama basada ka dhaqaajiya can maqiilihi meeshii uu qoortiisii ka dhaqaajiya can maqiilihi qoortiisii oo wayudhilu halmaansiiya oo ka mashquuliya alkhaliila qofka saaxiibka can khaliilihi saaxiibkiisi wa fii xadiidi anas waxaa ku sugan oo ka sheekaynaya cumrat lqadaa faqaala cumaru cumar baa wuxuu yihi yabnu rawaaxa waryaa ina rawaaxow ma beyna yaday rasuulillaah ma rasuulka ilaahay hortiisa wa fii xarami illaahi iyo la xamar- xaramkiisa taquulu shicra aad shicir ku tirtirinaysaa iyo gabay faqaala lahu nabiyu nabiga ayaa wuxuu ku yidhi khalli canhu yaa cumar dhaaf yaa cumar cumarow dhaaf falahuwa gabayga ama shicirka yaa asracu fiihim uga saamayn badan nimankan min nadxi nabli leebab iyo fallaadho lala dhaco waxaa uga saameyn badan gabayga ee dhaaf marka eh, waxaa weeyaan waxaa wariyey xadiidkaas ama warkaa waxaa wariyey dambe atirmidi ayaa wariyey marka oo wuxuuna ka wariyey baabka la yidhaah baabu alistidaani waladabi fima jaa fi inshaadi shicri marka sugaantu iyo kicinta inay dowr weyn ku leedahay dagaalka meeshaasaa laga qaadanayaa ciddii diidaana daliil ma haysato wa ramala tii unbaa lagu soo celiyey wa ramala rasuulku uu gucleeyey rasuulullaahi sala allahu alay wasallam almuslimuuna alaaata ashwaatin saddexda hore falamaa ra'aahum almushrikuuna gaaladii markay arkeen mushrikiintii qaalu waxay dhaheen haa ulaa'i ma kuwanaa alladiina kuwii ah zacamtum aad ku antacooteen ana alxumaa in qandhadii madiina iyo qaniinkeedii iyo dalxumadeedii qad wahanathum ay wiiqday haa-ulaa'i kuwani ajladu way ka xoog badan yihiin min kada wa kada wallaahi maroodina way ka xoog badan yihiin walamaa markii faraqa uu dhammeeyey rasuulku min atawaafi tawaafkii sacaa bayna asafa walmarwa haddana sacyigii buu sameeyey oo sa- safiya marwo dhexdooda ah falamaa faraqa min asacyi sacyigii markuu dhammeeyey waqad waqafa uu joojiyey alhadya xoolihii la gowracayana cinda almarwati marwo agteeda lasoo joojiyey qaala rasuulku wuxuu yihi haadaa kan meeshan aan taaganahay almanxaru meesha xoolaha lagu gowraco weeye wa kullu fijaaji makkata magaalada maka wadooyinkeeda oo dhanna manxarun meel xoole lagu gowrici karo weeye fa naxara rasuulku wuxuu naxariyey uu uu dhuundhabay cinda almarwati marwo agteeda waxalaqa wuu xiirtay waxalaqa wuu xiirtay oo loo xiray hunaali hunaaka halka isagoo jooga wakadalika sidaasaa facala almuslimuuna muslimiintana ay sameeyeen uma markaa kadib bacatha wuxuu diray rasuulku naasan dad buu diray markii cumradii la dhammaystay ilaa yajuj meesha yajuj meel layidhaahbuu u diray liyuqiimuu meeshii hubka looga yimid yacni yuu u diray liyuqiimuu cala silaaxi hubkii si ay usii waardiyeeyaan oo wayati alaakharuuna nimankii hubka waardiyeynayna ay yimaadiin oo fayaqduuna nusukahum camalkooda oo cumrada ay u gutaan fa facaluu sidiibay yeeleen saasaa dhammaan dadkii rasuulka la socday ay soo wada cimraysteen wa aqaama wuxuu ku nagaaday rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam bimakkata magaalada maka talaatan saddex maalmood buu ku nagaaday falamaa asbaxa markii uu dilaacay ama baryey min alyowmi araabici maalintii afraad markii rasuulku waagu u baryey atow nimankii mushrikiinta ah waxay u yimaadeen caliyan cali ba u yimideen fa qaaluu waxay dhaheen qul waxaad ku tidhaahdaa lisaaxibika saaxibka waxaad ku tidhaahdaa ukhrij cannaa naga bax faqad mada alajalu madashii way dhammaatee fakharaja annabiyu nabigu wuu baxay sala allahu calayhi wasalama wa nasala wuxuu ku degay bas- bisarif meel la yidhaah fa aqaama biha iyaduu ku nagaaday wuu iskaga baxay magaaladii madiina mar- magaaladii maka wuu uga baxay meeshaasuu ku nagaaday marka waxyaabo kale oo dhacdhacay oo yar yara cimradii saasay ku dhammaatee ayuu rabaa in- inuu inoo sheegay sheekhu walamaa markii araada uu damcay rasuulku alkhuruuja min makata maka inuu ka baxo tabicathum waxaa soo raacday oo ka daba timid ibnatu xamza xamza ibnu cabdilmutalib gabadh yar uu lahaa oo camaara la dhihi jiray saasaa waxaa lagu kun- kunyadihiisi waxay ay jireen abu camaaray ahayd isagoo dhallinyaro ah ayuu shahiiday marka caruur kama tegin badan ibnatu xamza ayaa soo raacday oo ka daba timid tunaadii iyadoo dhawaaqaysa oo dhahaysa yaa cam yaa cam adeer adeer adeer fa tanaawalahaa waxaa kor u qaaday cunug yar bay ahayd caliyun cali wakhtasama waxaa ku dooday fiiha ay fii kafaalataha inay raa inay iyagu kafaalo qaadayaan caliyun wa jacfar wa zayd saddexdaasoo ku dooday faqada nabiyu nabigu wuxuu u xukumay sala allahu calayhi wasalam lijacfar ayuu xukumay jacfar bayr yaa qaada yidhi maxaa jira lianna khaalataha gabadhan camaaro ah ee xamse uu dhalay habaryarteed oo hooyadeed la dhalatay yaa kaana taxtahu uu qabay isagu jacfar uu qabay taas marka waxaa weeyaan waa arrin dhacday iyo siduu rasuulku u xukumay wa fii hadihi alcumrati cumradan iyadana ah tasawaja annabiyu nabigu wuxuu guursaday sala allahu calayhi wasalam bimaymuuna ayuu guursaday bint alxaarith alcaamiriya oo ahayd cabdulaahi bnu cabaas habaryarti hooyadii oo mufadli ayaa la dhalatay wa kaana wuxaa rasuululahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam qabla adukhuuli fii makka intuusan maka soo gelin wuxuu ahaa bacatha jacfar ibnu abi aalib kii diray beyna yadayhi hortiisa intuusan rasuulku soo gelin jacfar baa galay maka ilaa maymuuna ayuuna u diray wuxuu yihi maymuuna in rabaa inaan guursada u sheeg maymuuna way aqbashay laakiin fa jacalat amrahaa arrinteeda waxay u dhiibatay ila alcabaas bay u dhiibatay cabaas oo dumaashigeeda oo walaasheed qaba cabaas oo dumaashigeeda oo walaasheed qaba ayay u dhiibatay wa kaanad waxaad ahay ukhtuha walaasheed maymuun walaasheed oo umulfadli lay jiirayna taxtahu cabaas kii qaba ayuu ahaa taxtahu waa qabitaankaasuune fa zawajahaa wuu guuriyey cabaas zawaja cabaas baa haa oo maymuuna yuuhu rasuulka u guuriyey sala allahu calayhi wasalam falamaa kharaja min makata maka markuu ka soo baxay rasuulku khallafa wuxuu ku reebay maka abaa raafic nin la yidhaah liyaxmila maymuuna maymuuna suu usoo qaado ilayhi rasuulka ugu soo xambaaro u keeno u keeno liyaxmila si ugu keeno ugu yani gaadiid baa lasoo saarayaa ilayhi xiina yamshi markuu socdo maxaa jira wuxuu diidayaa inuu sii nagnagaado oo ballan baad ka baxday ay wax yidhaahdaan gaaladu fa banaa biha waa loo dhisay bisaraf meesha saraf la yidhaahdo uu rasuulku ku nagaaday ayaa loogu dhisay wa sumiyad waxaa loo bixiyey haadihi alcumratu cumradan bicumrati alqada ayaa loo bixiyey cumrihii qadaa sababtu maxay tahay imaa in liannaha iyadu kaanad qadaan inay ahayd qada inay ahayd la qallaynayo can cumrati alxudaybiyati cumradii xudaybiya ee dhexda ay gaaladu isu taageen aw liannaha waqacad inay dhacday xasba almuqaadaati heshiis heshiiskii la galay oo saas ay tahay qadiya heshiiska ay musaalaxati heshiiska allatii heshiiskaasoo waqaca dhacday fi lxudaybiyati xudayba dhacday walwajhu thaani ka labaad oo in heshiiska loogu magacdaray qadaha muqaadaadaas ay tahay baa rajaxahu lmuxaqiquuna nimanka cilmibaariyaasha ay ay xoog ay xoojiyeen wa hadihi alcumratu cumradan tusamaa waxaa lagu magacaabaa biarbacati asmaa alqadaa walqadiya walqisaas walsulx intaasaa lagu magacaabaa halkaas ayay ku dhammaatay iyadoo kooban waxa weeyaan tafaasiisha hoose waxba muhiim ma aha inta ugu muhiimsan waa inuu inuu rasuulku soo cimraystay waa intaas waqad arsala wuxuu diray rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama bacda arujuuci min hadihi alcumrati cumradan markii uu ka soo laabtay oo madiine la yimid ciddata saraaya dhowr ol ole ayuu diray wahiya kamaa yeli sida soo socta wey afar ayuu diray waxaa ugu horeysa mid la yidhaahdo sariyatu ibnu abil cawjaa sariyatu ibnu abil cawjaa weli waxaan ku jirnaa sanadkii toddobaad baan ku jirnaa ilan dil- dilxijo we dilqicdo weeye marka ay soo cimraysteen oo fii dilxija bisha dilxijo ahaatay sanata sabcin min alhijra fii khamsiina rajulan konton nin ayuu ku diray yuu ku daray bacathahu wuu diray rasuulku sala allahu calayhi wasalama ninka ibnu abilcawje la yidhaah ilaa bani sulaym niman la kari waayey oo maalin walba rabsho sameynayo reer bani sulaym la yidhaah liyadcuuhum ila alislaami si uu islaamka ugu yeedho fa qaaluu waxay dhaheen laa xaajata wax baahi ah lana anagu uma qabno ilaa maa tadcuuna ilaa maa dacowtana waxaan aad noogu yeedho islaamkan aad sheegayso uma baahnin bay dhaheen uma qaataluu qitaalan shadiidan dagaal qadhaadh ayay la dagaalameen muslimiintii dagaalkaasoo jurixa fiihi lagu dhaawacay abulcawjaa yaa lagu dhaawacay dad kale oo la dilay lama sheegin wa usira rajulaani laba nina waa laga soo qabtay maxaabiis ah oo min alcaduwi cadowga ka mid a saasuu ku dhammaaday ta kalena waa sariyatu haalib ibni cabdilaahi waa tii saddexaad oo ninkan loo dhiibay haalib ibni cabdilaahi waa nin halis ilaa musaabi bashiir ibnu sacad bifadag nimankii la laayey nimankii la laayey ee bashiir waa- waa- waxaan ku soo aragnay darsigii hore ayaan ku soo aragnay nimankii la laayay bashiir raggiisii weeyaan soddonkii nin ee la dilay weeye waa soddon adigu nin ma sagaal iyo labaatan nin yaa meeshaa ku dhimatay sariyatu bashiir ibnu sacd al ansaari marka nimankii baa loo soo aarayay nimankii baa loo diray sariyatu haalib ibnu cabdilaahi ilaa musaabi asxaabi bashiir bashiir raggiisii ee la laayay bashiir ibni sacad bifadag fii safar ba ahayd marka sanata amaanin min hijra sanadkii sideedaad ee hijradan gallay waa bisha ramadaantiisa waa sanadka ramadaantiisa maka la furan doono oo fatxigii weynaa u dhici doono bacatha rasuulku uu diray fii mi'atay rajul laba boqoloon marka ciidan weyn in loo dira waay nimankii fa asaabuu min alcaduwi cadowgii waxay ka heleen nacmaa nicmooley badan oo geel iyo lo- geel iyo adhay wa qataluu minhum qatla dad badanna way ka laayeen way usoo areen asxaabtii ta kalena waxaa la yidhaahdaa sariyatu daati alax daati alax mar haddaad maqasho meeshay wuxuu ka dhaceen baa yaa magaca la siiyey fii rabiici alawal bisha rabiici alawal sanata amaanin min alhijra kaanad waxay ahayd banu qudaaca qabiilka la ydhaha reer bani qudaaca qad xashadat mid soo ururisay jumuucan ciidamo fara badan kabiiratan oo weyn lilgaarati cala almuslimiina muslimiinta si ay u weeraraan fa bacatha ilayhim wuxuu u diray rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam kacb ibni cumayr alansaari ayuu diray fii khamsata cashara rajulan ilaalo ahaan yani inay uun soo ilaaliyaan marka waa laga ilhelay waa la dilay inay dagaalamaan loolama dirine inay soo ilaaleeyaan fii khamsa cashara rajulan falaqa lcaduwa cadowga ayay la kulmeen marka asxaabtu mayna aqoonin inay cararaan iyo yidhaahdaan haddan kuwan dagaal umaynaan imanin way iska dagaalami jireen fadacuuhum ila alislaami islaamka ayay ugu yeedheen falam yastajiibuu lahum kama aysa yeelin wa arshaquuhum bil arshaquuhum binnabli leeb iyo fallaadh ayay ku asqaysiiyeen gaaladii baa ku astashqiinaysa wiilama ka badnaayeen xataa istashhada kulluhum ilaa dhammaantood ay shahiidaan shan iyo tobankiiba ay shahiidaan ilaa rajulun waaxidun hal nin maahane kaasoo urtutha isagoo dhaawaca laga soo dhex bixiyay min beyni alqatla urtutha waxa weeyaan marar badan hoona waan soo aragnay ay xumila jariixan waxaa laga soo dhex bixiyay oo lasoo qaaday isagoo isagoo dhaawaca waxaa ugu dambaysa marka sariyatu daati cirq meel la yidhaahdo ilaa bani hawaasinna u socota fii rabiici alawal bisha rabiici alawal sanata amaanin min alhijra kaanad waxay ahayd banu hawaasin qolyaha reer banu hawaasin la yidhaahdo qad amaddat mid ku taakulaysay al acdaa nimanka colka islaamka la ah ayay gacansaar la lahayd oy taakulayn jirtay maratan bacda ukhraa mar iyo marka ka dambeeyaba nin- cadowga unbay gacan siin jirtay fa arsala wuxuu u diray rasuulku sala allahu calayhi wasalam ilaahay hawaasin shujaac ibni wahab al asadi ayuu u diray in la yidhaahdo fii khamsatan wa cishriina rajulan shan iyo labaatan nin fastaaquu waxay ka soo kaxaysteen intay kuwii carareen mila caduwi cadowgii ayay xoolo ka soo kaxaysteen nacaman ari iyo geel walam yalqow kaydan wax dhibaato ana ma aysan la kulmin halkaana waxaa ku dhammaaday marka saraayaadkii yaryarka ahaa ee sanadkii ee, lixaad sanadkii toddobaad aan idhaaho aakhirkiisa iyo sanadkii sideedaad bilowgiisi wallahu subxaanahu wa tacaala aclam